laba sharci oo draft bill wanaata aan gudbi ayaa jirta one waxaa waaye drugs and substance abuse waa bill biilkaas haddaas meelmara waxaas noo fududaynaa dadkan inaan si loo qaqaban lahay guriyaasha khamrada lagu kariyo ama lagu hagaajiyo si loo geli lahay qab hadda gurigiisa lagu karanaas ogtaas geli karin sharci ma haysid qabka haddaad soo qabatid berri haddana sharcigaas u baahanta baamidaan raadsana masaajidaha laga wada sheega marka arrintaas aan xoojina sharciyaashan aan sidaan u dadejin lahayna aan ugu tirigalna waxaana sukaan keenay khayr alhadan siiyo sanataha wajeer maxshumo cabaas sheekh maxamed waxaa laga hadlaya wax ku saabsan arrimaha magaaladan ka jira oo ah dhibaatooyinka sida mukhaadaraadka sida gabdhaha la kufsanaya iyo musiibada ka jirta magaaladan iyo naagaha iyo ragga ka imaada etoobiya oo dhibaato ku haya magaaladan maanta aad looga hadlayay waxaan rabnaa inaan gudbino insha allahu tacaala qoraal ku saabsan arrintaas oo dowladda in loo gudbiyo la raba dhibaatada jirta arrintaasay culammada iyo ka hadleen dadka meesha iskugu imaaday dhammaantood waxaa la rabaa dadka reer wajeer dhammaantood inay arrintaa usoo jeestaan insha allahu tacaala oo arrinta iyada ah gacan aan siinna sanataha iyo dadka macnaha la shaqaynaya oo doonaya in magaaladan hawsheeda la hagaajiyo oo dhibaatada maanta aan ku jirnaan ka baxna haddii ay noqota dowladda in loo dacwado waraaqyo loo qoro iyo haddii macnaha banaanbax in la sameeyo la damca iyo haddii macnaha la damca dadkaas in layska saaro dhammaan arrinta iyada waxaa loo baahan yahay dadka reer wajeer inay usoo jeestaan oo hawshaas aan wax ka qabano magaaladan waxaa baabi'iyey darooga iyo zina iyo wasakh ayaa baabi'isay iyo gabdho la kufsanaya oo kas loo yeelaya dhaar hore waxaa dhacday gabara lix nin ay isugu tageen meeshan oo gabadh weliba xaamilo oo masaakiine oo u socotay isbitaalka inta meel lagu leexsaday yaa lix nin ay ka kordhaceen inay cudurro faafinaayeen iyo inay macnaha qasid kale lahaayeen waa la garan la'ya macnaha aan arrintaas aan ka fahamsanaya waxaa waaye niminkaas nimin la soo diray oo dadka inay cudur ku faafiyaan ku talagalsan waayo maxaa jira gabadho keligeeda lixnin isugu tagtay waxaa sax ma ah arrintaas arrin dadnimo ee maaha xayawaannimo waaye iyo macnaha waxa taa ka baxsan bani'aadanimada marka arrin dhibaato nagu haysa jirta oo noocaas aan istaagaynin waxaan rabaa dadka reer wajeer inaan uga baaqa arrintaas inay macnaha u soo jeestaan xaggeeda tillaabana aan ka qaadno arrinta iyada sidaan iskaga baabi'in lahayn lagu kulmo culimmada bulshada raayidka haweenka dhallinyarada oo qabanqaabiyey senatarka magaalada wajeer honorable cabaas waxaan laga hadlayaa magaalada wajeer inay gacanta ka baxday wajeerna inuu maqan ay jirin marka waxaan la isweydiiyey maxaa noo keen inay faasaqnimada ay siyaado daroogada ay badato ajanabiga ay magaalada maamulaan anaka dhulka iska lahaynana ayaan ka maqanahay waxaan isku imaanay wajeer palace shiruu noo qalqaaleeg senataga wajeer waxaan meel isla dhignay reer wajeer ahaan culummo maamooyin tagfos iyo security operators ah maanta lala kulmay howl aada u weyn waaye senatagaan waan ka wada macalinayna waxaan leenahay dadaalkan i ku lamid inuu muujiyo after every three month shir noocan haddaa wax laiska wadaagsado isbeddel baa imaada waddanka markii la dhisa hal maalin laguma dhiso waa wareegato waay isagoo kheyr alaasi senataga waxaan rabaa inuu aad ugu dadaalo dadaalku hadda muujiye mid la mid iyo mid ka sii weyn waan ka filaynaa because asagana overside budget lacag uu maalin walba shirku qabto ma haysto tan waxaan u malaynaa waa lacag jeebkiisuu ka bixiyey oo kartidiis iyo dadaalkiis ku imaada waay wax budget oo maanta meel u yeela mala waan ognahay isagoo waxaan rabnaa kaligiisna meehe intii leaderska lasoo doortay inaad iskaashadaan arrintaasaan uga hortagi lahaa midda kale hooshaan howl nin kulax dhammayn kara maaha gacmo geeljir waxaa la hoos hool dhaqa inaan gebigan anagoo gacan is haysanno oon hal madan oon wajeerta dhaytu waxaan ka qaban lahayn aan ka wada tashanno fadhigaan fadhi ka weyn gabanaag iyo senataaga ay noo qalqaaliyaan waxaan ka qayb gelnay shir oo ee sanadkaageena kheyr allah siiye cabaas keykey aad noo dhig shirkana oo ka qayb gelnay maamooyinka wajeer iyo culimmada iyo wiilasheenna aan ka qayb gelnay waxaana ka hadalnay magaalada wajeer inay faraha ka baxday oo magaaladaba faraha lagu haynin sababta magaalada dad haajanabiga daroogada ay keeneen maaragtay ay wiilisheenna iyo ilmaheen iyo gabdhaheen kulli ay naga hadleen marka maanta waxaan ka hadalnay arrintan oo maaragtay wajeerta ay faraha ka baxday siaan kusoo celin lahayn oon arrimahan ugu dabargoyni lahayn marka senator kheyr allah siiye maadaama as gabana hadda ka hor asagaajii task force oo maxamed sheekh as chairman u yahay xambaarsaday marka senatagana waxaas dhihi isagana support aad siinaa gacanaad siinaa marka waxaana dhahanay maaragta inaan banaanbax aan sameyn maandamaano oo balaayaa la samaynayni oo maaragta dhagax tuuraas jirin oo wax la halaynayni oo peaceful demonstration inaan sameyno